bsm illaah wbihi nastaciinu cla umur dunya wdiin wsala allahu nabiyina maxamed salawaat ullahi wasalaamuh caleyh amaa bacdu sale baan anaa idin soo wacay waxaan idiin soo wacayna inaan kelmatayn ka idhaahdo go-aamadaa ka soo baxay magaalada hargeysa maamulka khaatumo iyo ka somalilan ay soo wada saareen in aan insha allahu tacaala kelmatayn ka idhaahdo sidaad ka warqabto muddo sanadaba wada hadaladani waa ay socdeen waxaan u malaynayaa markii ugu horeysay barnaamijkaaga xogta iyo xaashi yaa aada wax iiga weydiisay wadahadalka waxaana aan jawaabtaydu mar walba ahayd shacabweynaha reer khaatumana aan u sheegayey aanuna ku ixtiraamaynay hawsha siyaasadda iyo wadahadalada maamulada kale iyo hay-adaha caalamiga ah maamulkii aanu u samaysanay mar walba lahaa maamulkaasaa nooga wakiila u daba fadhinaa wixii ay ciddaa markaa dani naga dhaxayso barnaamijyada ay la galaana kolleyba ninkii muxuu yidhi bisha raadraadinteeda hortaydayba imaan waanuba arkiyo waanala horkeeniyo markaasaanu wax ka odhanaynaa ilka dameeraad lama noqdo isdhinacyaaca iyo in la isbarbaryaaco iyo in laysku kalsoonaan waayaa waa mudaro waana arrimaha la rabay ujeedooyinka khaatumo loo samaystay bay mar walba ahayd in dadkani ay yeeshaan maamul iyaga ku matala arrimaha siyaasadda taa micnaheedu maaha in danaha dadkan masiirkooda ujeedooyinka ay leeyihiin ay cid jeebka ugu jirto ama cid keligeed madaxa ay ku qaadan karto ama ay ku tala bixi karayso dadkani golayaal bay leeyihiin golayaashaasa wixii ay qaataan hadhowtana la rabaa in ay shacabweynahooda ay ka dhex tusaan danihii waxba yaanan ararta ku fogaanin hadalkaygan aan durbo ka jeedinayo go-aamadii galabta ka soo baxay hargeysa waxaa igu kalifaya waxaa weeye mudarada iyo dhibka iiga muuqda oo aan ka seexan kari waaye inaan la seexdo igu barido ilaahay hadduu kuu roon yahay ay naftaydu ogolaan weyday si kale haddaan u dhigo go-aamadaa ka soo baxay hargeysa maamulka khaatumo mas-uuliyiintii meesha ka marayay ay ogolaadeen ama soo qaadeen ma aha kuwo ka turjumaya danihii dadkani ay lahaayeen ma aha kuwo matalaya wixii aanu u dirsannay ma aha kuwo ay annaga noo soo qaadeen ma aha mid baabi'inaysa ama daweynaysa ama dhayaysa dhibaatooyinkii dadka reer khaatumo ay qabeen ee loo samaystay maamulka khaatumo ee odayaashan ama madaxweyne ha ahaato ama guddoomiye barlamaan ha ahaato ama mas-uuliyiinta kale ee meesha maraysay ha ahaatee aanu u igmanay haddii aan sii bayaamiyo dadkani reer khaatumo axdigoodii iyo iyo axdi qarameedkoodii iyo dastuurkoodii ay lahaayeen qodobadan meesha ka soo baxay waa kuwo ka hor imaanaya liddi ku ah burburinaya dadka reer khaatumo ujeedooyinka ay khaatumo u samaysteen waxaa kow ka ah in ay dalkooda iyo taladooda ay u madax bannaanaadaan inay iyagu leeyihiin inaan reer reer sheekh isxaaqna ugu talin kuna liqin uguna biirin kagana mid ahaan waxaa hargeysa laga soo yeedhiyeyna ayan lagu sandullayn ayan hargeysana u daba fadhiisan martina ugu noqon qaybna ayan ka sugin ama ayan ka tabanayn wax qayba haddii aan insha allahu tacaala cadhada iyo niyad jabku uusan iqaadin waxaan ku soo ururin lahaa qodobka dadkan waxa ay u samaysteen khaatumo in ay dalkooda iyo taladooda u madax bannaanaadaan taasi ma ay jirto meesha kuma qora kama ayan soo bixin kama muuqato xitaa laguma tala jiro taasna weeye ta dad badan oo aanu jecelahay wiilasha wiilashaanu ugu jeclayn dadka dadkaanu ugu jeclayn ilaahay hadduu kuu roon yahay colaadda intaa la eg ee dhowrka kun ee nin ay u dhimatay waxay u dhimanayeen waxay ahayd taladooda iyo deegaankooda inay u madax bannaanaadaan period ma ahayn qayb hargeysa laga doonayey ma ahayn ilaahay hadduu kuu roon yahay wasiiro nooga maqnaa ma ahayn ilaahay hadduu kuu roon yahay baarlamaan la furayo ma ahayn ilaahay hadduu kuu roon yahay arrimo kale oo ilaahay hadduu kuu roon yahay martidii markii horeba joogtay aanu dusha marti kale oo ku siyaada aanu ku noqonayno arintaas iyo qodobada iyo dastuur baa la furayaa iyo qeyb iyo cadaalad somalilan loo dhan yahay wuxuu si toosa qodobadaasi waxay si toosa uga hor imaanayaan dastuurkii khaatumo ee sheegayey in dadkani taladooda iyo deegaankooda ay iyagu leeyihiin cidna ayan u daba fadhiisanayn cidna ayan ugu talinayn cidna ayan xaajo kala gelayn gorgortanna ayan lahayn muqadas ay tahay talada dadkan iyo deegaankiisa inay iyagu gaar u leeyihiin marka taladooda iyo deegaankooda ay gaar u yeeshaan ciddii kale ee ay wax la qaybsanayaane derisnimo iyo walaaltinimo iyo soomaali iyo wixii ka sokeeya arinkaasi waa arin iyagu ay leeyihiin madaxweyne cali khaliif wuu i garab taagnaa galabtii aan lahaa gunnimo ninna kula tartami mayno tii baanu ka taagannahay martidii hargeysa markii horeba joogtay baanaan lahayn waxa naloo qaybiyo mid cusub baanaan noqonayn ilaahay hadduu kuu roon yahay beesha reer sheekh isxaaq waxa ay leedahay baanaan qayb ka doonayn dhulka iyaga baanaan raalli ku ahayn wiil reer sheekh isxaaqi in uu qori uu ku haysto ilaahay hadduu kuu roon yahay intii horena saasay u dhimatay haddii ay noqotona in kale oo farabadanina ay diyaar u tahay inay u dhimato arintaas qodobka inaan sidaa u caddeeyo ilaahay hadduu kuu roon yahay waan jeclaa nasiib daro ilaahay hadduu kuu roon yahay mas-uuliyiintiina in ay taa ku talisay hase yeeshee arrin annaga noo taalla ma aha qodobka labaad ee ah somalilan baa lagu biiray ama lagu biirayaa ama ilaahay hadduu kuu roon yahay qodobkaasna waxaan rabay in aan ka idhaahdo mas-uuliyiinta meesha maraysay maandhayd uma haysan awoodeed ma leh kuma tala bixi karaan ilaahay hadduu kuu roon yahay waxaa la yidhi awr hal libaaxayo dhurwaakacun laguma habaaro dadkan waa la haystaa nin la haysta dhiibistiisana duco uma baahna waxa loo dirsaday waxay ahayd in laga xoreeyo in la geeyo oo ilaahay hadduu kuu roon yahay la gelbiyo dadkanoo hargeysa loo gelbiyo dadkani diyaar uma ay aha wax danoo ku jirta iyo wax la odhan karo heshiisna lama odhan karo mas-uuliyiinta meeshaa maraysay sida dastuurka khaatumo ku qoran ee maandhayd uma haystaan ay yidhaahdaan waxaanu ku baabi'innay dowladdii iyo maamulkii dadkani ay samaysteen ee khaatumo oo waxaanu ku biirinnay somalilan arrintaasna ma aha maandhayd ay haysteen mas-uuliyiinta khaatumo ee meesha maraysay waa ina wax kama jiraan heshiiskaasi soomaalidu waxay tiraahdaa sida loo indhaxun yahay looma alla la'a adduunkuna waa harka labadiisa gelin haddii maanta ama aanu noo muuqato in aanu yara furfurannahay ama ilaahay hadduu kuu roon yahay baalka naga qoyan yahayna micnaheedu maaha in aanu u qaadayno caruurtayada iyo jiilka naga dambeeya gunnimo inaannu u qaadayno micnaheedu maaha ilaahay baanu sugaynaa wakhtiga iyagaa noo soo wareegi doona hase yeeshe ee saxeexi mayno waa baahanahay bakhti looma cunaa la yidhi taana waxa weeye waa taa heshiiskaa ka soo baxay ee hargeysa go'aamadii meeshaa laga yeedhiyey mid noo yaalla nagu matala raalli aanu ka nahay ma uu aha ilaahay hadduu ku urayan waxaana leeyahay mar haddii ay timid go'aamadaasi ay si toosa uga hor imaanayaan dastuurkii in si deg dega golayaashii khaatumo ay isugu yimaadaan mas-uuliyiinta meeshaa tagtay ee go'aanka soo qaaday inay soo bandhigaan waxa ku kalifay arrintan in laga doodo in si wada jira looga noqdo go'aamada ah haddii loo baahan yahayna shirweyne khaatumo loo yeedho